إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal shiinaysa iyo askar kenyaati ayaa waxaa lagu dilay dagaal ka dhacay dhulka muslimiinta ee kenya ay gumaysato xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka cusub ee federaalka ah ayaa meydkiisa waxaa laga helay magaalada nairobi ee dalka kenya ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weerar waxay ku qaadeen qaar ka mid ah ciidamo ku sugan gobolka shabeellaha dhexe munaasabad gebagebe u ahayd dowlad diini ah oo xarakada shabaab ulmujaahidiin ay u qabatay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada booqaqable ayaa ka dhacday isla magaaladaas qaar ka mid a soomaalida etoobiya ay gumaysato ayaa waxay ka warameen xoolo ay dowladaasu qori caaradii kaga qaadatay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaab ulmujaahidiin إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن sarkaal shiinaysa iyo askar kenyaati ayaa waxaa lagu dilay dagaal ka dhacay dhulka muslimiinta ee kenya ay gumaysato geesta kalena ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay weerar waxay ku qaadeen qaar ka mid ah ciidamo ku sugan gobolka shabeellaha dhexe maxamed cali aadan ayaa wararkaa inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ay askarta kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka laamu ee dalka kenya weerarka oo dhacay shalay ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si gaar ah ula beegsadeen xero ciidan oo ay askarta kenya ka samaysteen deegaanka majengo ee gobolka laamu waxaana ka dhashay khasaare kala duwan sida ay inoo xaqiijiyeen ilo mas-uul ah waxaa saldhiga ku sugnaa xilligii uu weerarku dhacayay injineere iyo shaqaale isugu jira shiineys iyo kenyaati oo halkaasi howlo dhismo ah ka waday war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkan qorshaysan ee lagu dilay lix ruux oo nasaare kenyaati ah iyo qof shiineys ah mujaahidiinta ayaa howlgal ka dhacay gobolka laamu waxay ku dileen lix ruux oo saliibiyiin kenyaan ah iyo qof shiineys ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay taliska ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada mujaahidiinta ayaa sii dardargeliyey howlgalladooda jihaadiga ah ee ay ka wadaan gudaha dalka kenya waxayna mujaahidiintu beegsadaan ciidamada kenyaatiga ah iyo dadka nasaarada ah ee xoogga lagu dejiyey dhulka muslimiinta dhanka kale gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay weerar ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka weerarkan ayaa waxaa lagu qaaday kontaroolka ciidamada dowladda federaalka ee degmada balcad gaar ahaan kan xiga deegaanka gololey ee duleedka degmadaas ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyey kontaroolka waxayna halkaasi ku dileen hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyagoona soo furtay qore ak forty seven ah munaasabad gebagabo u ahayd dowlaad diini ah oo xarakada shabaab ulmujaahidiin u qabatay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada booqaqable ayaa ka dhacday isla magaaladaas mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid si heer saraa loo soo agaasiimay ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan xafladan ayaa lagu soo gebagabaynayay dowlaad sharci ah oo uu maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay bulshada ku dhaqan buqa qable waxayna ka faa'iideyn duruus kala duwan dowraadkan oo loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad binu jabal radiallaahu canhu ayaa socday muddo toban maalin ah gebagabadii dowraadkan ayaa waxaa loo qabtay xaflad lagu soo gunaanadaye taasoo abaalmarino lacageed lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka laga qaaday dadkii dowraadkan loo soo xiray ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad ka hadlaysa fadliga cilmiga iyo culimmada ka jeediyey sheekh axmed dheere oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun ma siman yihiin dadka wax yaqaana oo shareecada yaqaana iyo dadkaan aqoonin su-aaluu alla keenay isagaana ka jawaabay wuxuu leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat waxaa la kor yeelay dadka cilmiga yaqaana waa arrin muuqata waxaana weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam isagaa hoggaan u ahaa cilmiga iyo dhinac walba iyo jihaadka dhinac walba haddana waxaa beddeshay culimmadii oo saxaabada laga bilaabo ilaa yoomina maanta oo dhan in dadka dhan ay wada og yihiin qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowraadkan ayaa soo bandhigay qaybo ka mid ah duruustii ay qaateen alxamdulilah ilaahay baa maanta iska leh Ee, waxyaabo badan ayaan ku qaadanay cilmigaas oo noo socday toban beri waxyaabo aada iyo aada u badan oo faa'iidaha ayaan ku qaadanay marka waxaa la doonayaa dadka in ilaahay diinkiisa bartaan ee ku dhaqmaan mataqaanaa si culummada ay noola hadashay
baryahan waxaan ku jirnay laba usbuuc aan qaadanayna dowro ee shacaarka warmacaad bala jabal ah dowro aada u qiimo badan bay ahayd oo aan lagu soo koobi karin hal iyo laba midna aan lagu soo koobi karin waa nin nasiib leh oo ilaahay calaf geliyay unbaa mataqana ka faa'iidaysta insha allahu tacaala dowradaas waxaa lagu qaatay saddex kutub qisooyinkii mataqana nabiyadii iyo mataqana waxay ku dhaqmeen iyo mataqana asxaabadii wanaagsanaa iyo taabiciintii iyo taabi- taabiciintii markay raacaan dabadeed maxay u baahan tahay baarka marka waxa qofka xaqa ka qarsoon in loo sheego alkitaabu yahdii wasayfa yansur ugu dambayntii waxaa goobta looga dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday ardayda iyadoona abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey bulshadii kaalmaha hore ka galay dowraadkan loogu magacdaray mucaad binu jabal ragga waxaa ka soo baxay saddex nin ayaa ka soo baxday ninka koowaad waxa weeyaan xasaan maxamed xasan maa sha allah jazaaka allahu khayr ninkaa imtixaankii la galay wuxuu keenay sagaashan dhibcood buu keenay boqolkiiba sagaashan dhibcood wuxuu jaa'iso iyo abaalmarin u helay maktabka dacwada ka helay lacag konton dollar ah maa sha allah gabdhaha waxaa soo baxay imtixaanka waxaa ku soo baxay afar gabdhood kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad laba gabdhoodaa wada gashay sideedan u aqbalnay maanan kala rajixin sidoodan u aqbalnay insha allahu tacala haddii alla idmo gabadha koowaad naciima macalin saalix axmed maa sha allah gabadhaa imtixaankii la galay dowra alcilmiya waxay ka heshay oy ka keentay imtixaankii la galay boqolkiiba boqol maa sha allah maa sha allah maa sha allah waxay ku guulaysatay oo maktabka dacwada ka heshay lacag konton dollar ah maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidan oo kale wuxuu marar kala duwan u qabtay dowraad ballaaran oo ay ka faa'iidaysteen dad badan qaar ka mid a soomaalida etoobiya gumaysato ayaa ka waramay xoolo dowladda etoobiya ay qori caaraday kaga qaadatay dadka ku dhaqan degmada owbare ayaa waxa ay sheegeen in dibi iyaga u joogtay laga soo dhacay islamarkaasna ay ka soo wateen ciidamada dowladda etoobiya gaar ahaana kuwa u qaabilsan canshuurta xoogga ah ee dadka iyo dunyadaba laga qaado waxa ay tilmaameen inay u soo cawdeen maamulka dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ee gumaysto ka jira ee mustafa cagjar uu madaxweynaha ka yahay laakiin aanay jirin cid arrintooda wax ka qabatay waxaa nagu dhacay xoolaha iyagiiba halkaa lagu haystaa aqaladii hortoodiiba laga soo furtay dibidayadii ilaa shalay ilaa maanta waxaan hortaagannahay jibriga dowladdu noomay jawaabin nimankaasi dadka soo dhacay ee soo boobay hantida intaa leegi inay dad yihiin inay dugaag yihiin dadkii dowladda u shaqaynaya iyo shicibkii way kala garan waayeen rag baa dhakhtarka ku jira oo jajaban rag baa reeraha jiifa dumar baa la laayay uur leh hooyooyin iyo maxas baa la laayay adduunkoogina jibriga ku jira nahay dadka degmada awbarra ka tirsan ee masaakiinta ee lagu dulmay shalay ee xoolahoogii xoog iyo xoogsi lagaga qaaday ee laga soo kaxaystay dadkani waxa ay sheegeen in xilligan oo abaar daran lagu jiro neef neef u joogay islamarkaasina ay si gooni u dhaqaalaynayeen laga soo dhacay taasina ay murug ku abuurtay dibdibigeer ayaan haynay waxaa dhacday inta shalay hore inta duhurkii lanoo yimid in xoolihiina xagga dambe laga soo maro gurguri dibidibi loo soo kaxeeyey waa kanoo nimka nawaaxiga nimka inta aw barre deg- intii deegaanka kalena abaar baa ka dhacday intaasay bulshada xoolal iskugu keentay intii yar iskugu keentay wixii yaran ku naanaabayna caleentii waxaan calafaysanay xoolihii baa naga qaaday etoobiya ayaa dadka soomaaliyeed ee ay gumaysato waxay ka qaadataa canshuur fara badan mararka qaarna sidaan oo kale xoolaha ayayba gebigood ka soo dhacdaa mararka qaarna sida iminka ay samayso oo kale waxa ay ka dhacdaa gebi ahaanba xoolaha ay heestaan mana jirto cid ka daba hadashaa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaab ulmujaahidiin askarigan oo lagu magacaabo cabdikaafi abukar salaad warsame ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxa uu hoosta ka xariiqay in uu tababar ku qaatay magaalada muqdisho kadibna dalka turkiga lagu soo tababaray si gaar wuxuu uga mid ahaa ciidamada la yidhahdo gorgor ee turkigu uu tababarka siiyo cabdikaaf abuukar salaad orsame kooxda aan ka tirsanay magacooda waxay ahayd- waxaa la dhahaa gorgor Een, hadafka macnaha marka koowaad aan ku hadaxeed waxbarasho ahaan oo macnaha u galay markii dambe oo noola qaaday ciidan ahaan marka maadaama aniga tababar ahaan markii noola qaado nala soo celiyey waxaan arkay oo waxba ay samayska jirin waxbarasho ah tababarka marka koowaad saddex bilood waxaan ku qaatay soomaaliya saddexna iyo shaytan bilna turkiga labada dhinacoo macalimiin turkiga waxaana tababaraan soomaaliya markaa joogay iyo markaa turkiga jiray mar la weydiiyey sababaha uu uga soo tegay askarinimada wuxuu sheegay inuu u dulqaadan waayay diinla-aanta meesha ka jirta wuxuu askarta ugu baaqay inay ka soo baxaan dhufiisyadii ay ku jiraan maleeshiyaadka aan kasoo tago waxaa u dhalay maadaama ay yihiin dad aanan diinta aqoonin oo diinta waxeera waan ka sheegaa oo nimanka salaada iyo waxaasaysan tukanayn haddana dad ilaahay ka cabsaaysan jirin oo qof walba waxay ciidda ka koreys iska dardaraayo dad qaarkood waxaan ku arkay oo ilaahayba ka cabsanayn oo ummadda xoolooda xitaa iska qaadanayaan oo xalaal u yahaba camal taasaa waxaa go-aansaday in aan isla- islaamkaa la- macnaha is- iskusoo dhiibo oo ilaahay ugu toobo keeno subxaana wa tacaala inay islaamka u imaadaan oo ay weydiistaan xafiis gaaladaasna kasoo tagaan ha u baqaa askar badan oo ka tirsanaa dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ayaa horey isugu soo dhiibay xarakada shabaab almujaahidiin xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka cusub ayaa meydkiisa waxaa laga helay magaalada nairobi ee dalka kenya xildhibaan maxamuud maxamed ukuulow ayaa la sheegay in dhismo ku yaala magaalada nairobi gudihiisa lagu arkay meydkiisa faahfaahin dheeriya lagama helin waxa sababay geerida xildhibaankan ninkan ayaa laba toddobaad ka hor waxaa xildhibaannimo loogu doortay magaalada kismaayo waxa uu ku haminayey in muddo uu xildhibaan sii ahaado oo uu adduunka sii joogo laakiinse wakhtiga ayaa ka daba yimid magaalada nairobi ee meydka laga helay iyo magaalada kismaayo ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa geerida xildhibaan maxamuud maxamed kuulow warkii o dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta